asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu saaxiibyaal habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan iyo si walbo aad noo maqashaanba waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacraadiha dalsan ee magaalada muqdisho
shacabkan daalan ee diiftu ka muuqato oo u soo dulqaatay dagaaladii sukeeye iyo daruufihii lasoo maray weli samir madaayine dulqaad waa u daris
dagaaladii sokeeye iyo damdamtii daryinkii rasaastii wixii dhiig daatay daalin wuxuu duhur cad shacabkan kala dilaalay ee uu qalbiyadooda kala dilay weli samiir ma daayine shacabkani dulqaad waa u daris danta guud hogaamiye daneeyo oo daalinku laaluushin oo daneeyo danaha shacabka oo dembi aan ka gelin dadweynaha oo derbiyada colaada dumin kara daacadnimo iyo dadaal doorkiisu yahay dooqa shacabka kaas weeye daa'imow allow digsoosi
ismaqal wanaagsan saaxiibyaal habeen wanaagsan waa habeennimo khamiisa taariikhdan waxay ku beegan tahay shanta bisha shanaad ee mey laba kun labaiyo labaatan qodobada caawa ugu waaweyn ee barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraadiha dalsan ee magaalada muqdisho aan kusoo qaadan doono idiinkan aad ku dhegeysan doontaan hadduu eebaa raalli ka noqdaan waxaa qayb ka noqon doona guddiga doorashada madaxweynaha oo maanta heshay kulankoodii ugu horreeyay ayaa shaaciyay xilliga rasmiga ay dhacayso doorashada madaxweynaha soomaaliya haddaba waxaan eegi doonaa saaxiibyaal qabanqaabada doorashada madaxweynaha oo marka shan iyo tobanka bishan loo asteeyey inay dhacdo diyaargarowga musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya oo si weyn looga dareemayo musharaxiinta qaarkood oo lowdaba markaa doorashada markaa ka bilaabay muqdisho iyo guud ahaanba gobolada dalka soomaaliya haddaba waxaan soo gabi doonaa saaxiibyaal xaalada xildhibaanada markaasi wax codeynaya ee dhinacyadu lagu tirinayo in ay doortaan musharaxiinta markaa cidda ku haboon xilka madaxweynaha soomaaliya afarta sana soo socota aqoyaano iyo falanqeeyaan arrimahaas ku saabsan oo si weyn uga hadlaya aad maqli doontaan barnaamijkeena caawa qayb ka noqon doona sidoo kale waxaan idiin soo gabi doonaa barnaamijkeena caawa idinkuga heynaa saaxiib alantan oraha guud ee qaranka ayaa amar culus dul dhigay ama kasoo saarayba hay-adaha dowladda federaalk ee soomaaliya in ay ka digtoonaadaan dholalka iyo hantida danta guud in xilligan kala guurka lagu jiro doorashada in markaa ay boob ay ku kacaan qoraal kasoo baxay aad maqli doontaan qodobadan kale waxaa qayb ka noqon doona caawa aad maqli doontaan saaxiibyaal maamulka hirshabeelle ayaa war ka soo saaray weerarkii al-shabaab ay ka fuliyeen saldhiga ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe war qoraalo oo maamulka kasoo saaray arrintaas isigoo uga hadlayaan sidoo kale maqli doontaan qodobadan kale waxaa qayb ka noqon doona waxaa barnaamijkeena ah aan kugu soo baahin doonaa maxamed maxamed abuukar sow ducaale ayaa ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay kob boqol afartan iyo kow doorashadiisa maanta ka qabsantay magaalada jowhar ee caasimada maamul goboleedka hirshabeelle sidoo kale waxaan idiin helnaa barnaamijkeena qayb ka noqon doona mid kamid ah ama xubnaha xisbiga wadani ee somalilan ayaa markaasi si kul uga hadlay saxafiyiin hargeyso lagu xiray waxaa kaloo idiin soo gubi doonaa barnaamijkeena qayb ka noqon doona saaxiib yaal oo caawa aad dhegeysan doontaan wararkii ugu dambeeyey khilaafka u dhexeeya madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni iyo ku-xigeenkiisa axmed karaash oo cirka isku sii shareeraya xilli madaxweyne ku-xigeenkan uu xeelalkii ka qaaday qaar ka mid ah markaa wasiiradii ugu saameynta badnaa ee madaxweyne deni aad kugu dhawaa qodobadaasi wixii soo kordhaco ayaad maqli doontaan saaxiib yaal cabdihaab cabduqaadir xasan ayaa barnaamijka caawa farsameynaya aniguna cabdinaasir maxamed maxamuud anahay kusoo dhawaada mar kale
soomaali ay waadigniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaalladan waddeen diriirta qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadku laaya yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanuun joogayo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isuullayna ee ajnabi uma dacwoonayne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
hagaag saaxiibyaal habeen wanaagsan ayaan hawdin kale barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacadaada hadalsan ee magaalada muqdisho ayaa dhageysanaysaan qeybaha ugu horey barnaamijkeena caawa ayaan gudageynaa qodobo kala duwan horac barnaamijkan aad kusoo maaqshan ayaa inoo soo socda waxaan ku bilaabaynaa kulmada siyaaseed ee muqdisho ka bilowday iyo olaha musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya oo si xooli ah kusoo markaa socday maalmihii lasoo dhaafay ayaa markaan mararbar ka dambeysa waxay dhinacyadu ay sii sameynayaan isbahaysiyo iyo sidoo kaleente olaha baraha bulshada oo si weyn musharaxiinta qaarkood loogu baahinayo muuqaaladooda iyo waxyaabihii ay hore usoo qabteen tani markii la doortay guddoonka golaha shacabka baarlamaanka kow iyo tobanaad ee soomaaliya waxaa markaa muqdisho ka bilowday nin walba u iskeeyay inuu wax u raadsado islamarkaana maadaama dhinacyadu ay doonayaan xilka ugu sareeya ee dalka dhinacyadu waxaa ka mid ah oo markaasi ololaha ku jira musharaxiinta dhowrkii labaatanka ah ee jagada ugu sare ee soomaaliya afarta sane ee soo socotay ee doonaya inay qabtaan musharaxiinta madaxweynaha iyo musharaxiin markaasi ayagu markaa xilal kale oo hoose doonaya haddiiba ay waayaan kan ugu sareeya waxaa maanta ah markaas kulan muqdisho ka dhacay iskugu yimid dhinacyo kala duwan oo markaas lagu jaangoonayay doorashada guddoomiyaha qabanqaabada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya afarta sane ee soo socda gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka waa golaha aqalka sare iyo golaha shacabka baarlamaanka ayaa furay kulankoodii ugu horreeyey ee guddiga isku dhafka ah ee ka shaqeynaya doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo maanta iska dhex doortay gudoomiyaha guddigaas sidoo kale waxaa kulanka goobjoogka ahaa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka cabdulaahi cumar abshirow iyo labada xogyaha markaa baarlamaan aqalka sare iyo aqalka hoose musharaxiinta xilka ayaana waxa ay kala ahayeen xildhibaan maxamed axmed beeri senator cabdiqani geelile maxamed iyo senator cabdi ismaaciil samater musharaxiinta guddoomiye ku-xigeenkan waxay kala ahaayeen senator ibraahim awgaab cusmaan xildhibaan maxamed keerow maxamed xildhibaan maxamed ibraahim macalimo dhinacyadu ayaa ugu dambeyn waxa ay markaas u doorteen guddoomiyaha guddiga markaasi doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya afarta sane ee soo socota inuu markaa noqdo senator cabdiqani geelle maxamed halka ku-xigeenkan ah markaas uu noqday maxamed keerow maxamed dhinacyo ayaana markaa isla maantaba waxa ay shireen islamarkaana ay soo saareen jadwalka markaa sida rasmiga ah loo bilaabi doono ama markaa loo qabanayo madaxweynaha soo socda waxaana dhinacyadu ay isku raaceen in afarta ama shan iyo tobanka bishan may la qabto doorashada madaxweynaha soomaaliya oo muddo ka badan shan iyo toban bilood ama afar iyo toban bilood markaa soo jiitimaysay khilaaf ya hareeye awgeed haddaba jadwalka waxaa ka mid ah magacaabista magacaabida guddiga isku dhafka ee qabanqaabada doorashada oo markaa shalay ahayd maanta waxa ay guda galeen dhinacyadu doorashada guddoonka guddiga isku dhafka qabashada doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo shaacinta jadwalka waqtiga isdiiwaangelinta musharaxiinta madaxweynaha waxa ay markaasi ay bilaaban doontaa sideedda bisha may tobanka ayay markaa socon doontaa waa labadaas maalin ayayna markaa socon doonaan oo ah isdiiwaangelinta musharaxiinta hadaljeedinta musharaxiinta madaxweynahana waxa ay noqon doontaa kow iyo tobanka bisha may sidoo kale isla hadaljeedinta musharaxiinta madaxweynaha sidoo kale waxa ay noqon doontaa muddo laba maalin ah waa kow iyo tobanka bishan ilaa iyo laba iyo tobanka sidoo kale diyaargarowga guddigana waa markaa saddex iyo tobanka ilaa iyo afar iyo tobanka guddiga ayaa ku diyaargaroobaya shan iyo tobankana waa madaxweynaha ama doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya afarta sane ee soo socota ee hoggaamin doona dalka waxaana ku sixaan warqadda senatar cabdiqani geelle maxamed guddoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha maxamed keerow maxamed guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada madaxweynaha waxaa markaas warbaahinta si rasmina ugu sii faahfaahiyey oo markaa ka warbixinaya senator cabdiqani geelle maxamed guddoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha soomaaliya
guud ahaan waxaan salaan u gudbinaynaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan rabnaa inaan u soo gudbinno waxqabadkii guddiga doorashooyinka doorashada madaxweynaha ee afarta bisha mey waxay ahayd qabashada guddiga isku dhafka ah ee doorashada madaxweynaha shanta bisha mey doorashada guddoonka isku dhafka ah ee madaxweynaha doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga ee soomaaliya waa ay qabsoontay waxayna u qabsoontay sidii loogu talagalay doorashadaasi waxay u dhacday si cadaalad ah waxaana ku soo baxay guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen isla markiiba guddigu waxay gudagaleen shaqadoodii loo igmaday ayay gudagaleen waxayna wakhtiyeeyeen jadwalkii doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya siddeedda mey ilaa tobanka mey waxaa loo asteeyey wakhtiga isdiiwaangelinta musharaxiinta sagaalka subaxnimo ilaa iyo afarta galabnimo kow iyo tobanka mey iyo labiiyo tobanka meyna waxaa loo asteeyey musharaxiinta hadaljeedintooda madaxweynayaasha ah saddex iyo tobanka iyo afar iyo tobanka diyaargarowga guddiga ayaa loo asteeyey shan iyo tobankana waxaa dhacaysa doorashadii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya haddii alla idmo aad baa u mahadsantihin
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaaddo xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ka horgudban caqabado ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cuduud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiim ah si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xaquuqdooda qofnimo iyo midooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn karta inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefte jildaren
asalaamu calaykum hala u kabta saleebaani dheh baay baay covid sagaal iyo toban mar kale waa salaamadtiin asxaabay dhammaantiin maanta waxaan hayaa fariin aad u xiiso badan oo ka socota qatar oo ku nool magaalada boorama malaha idinkuba sheekadan waa la wadaagtaan waxa uu yidhi kabtan salaabaan mar walba xaaskaygu aad bay u warwaraysaa sida ay dadku naga aaminsan yihiin oo ay fikir khaldan nooga haystaan haddii aan aadno kulammada aroosyada suuqyada iyo xitaa jaararka sababtoo ah waxaannu xidhannaa afsaab khadarow xaaskaaga waxaad u sheegtaa inaanay warwarin waxaan kugula talinayaa inaad sii wadataan xidhashada afsaabka sababtoo ah qof kasta oo xidha afsaab kama aha kabadbadis iyo istusnimo balse waxay caddaynaysaa taasi dadaalku ugu jiro badbaadinta qof walba sababtoo ah koronafayrisku wuxuu ku faafaa marka dhibco yaryar ay ka soo baxaan sanka ama afka qofka markaay hadlayaan ama ay qufacayaan ama ay hindhisayaan ama mararka qaarkood ay xitaa xoog u neefsadaan sidaa awgeed markaad xidhato afsaab waxaa keliya u bannaan inay ku yidhaahdaan waad caqli badan tahay bal aan kuu warramee aniguba waxaan xidhanahay afsaab bal ii soo dira farriimihiinna ii sheegaya sidaan u caqli badannahay xusuusnow waxa uu kabtan saleebaan ku leeyahay halow rajo bye bye covid 19 fariintan caafimaad waxay kaaga timi b b c media action iyadoo qaybka ah mashruuca isbahaysiga nadaafadda iyo beddelka dabeecadda oo ay taageerayaan xafiiska caawimaadka ingiriiska iyo unilifa
waxaa jiri doona dariiqooyin badan oo aad qoyskaaga iyo bulshadaada aad uga ilaalin karto caabuqa koronafayras ee ka jira soomaaliya taa oo uu ka mid yahay tallaalka cusub ee covid sagaaliyo toban oo soo gaaray soomaaliya marka ugu horraysa waxaa tallaalka lagu bilaabayaa shaqaalaha safka hore ku jira ee ay ka mid yihiin shaqaalaha caafimaadka macallimiinta booliska shaqaalaha dawladda hoose iyo shaqaalaha dekedaha iyo garoommada diyaaradaha si ay awood ugu helaan in ay sii wadaan bixinta adeegyada lagamaarmaanka ah ee ay ka mid yihiin badbaadinta bulshada ee covid sagaaliyo toban iyo adeegyada kale ee muhiimka ah dadka ka weyn da'da kontanka sanaa ay ku sugan meelaha khatarta badan ee ka jirto ayaa ku xigi doona in la siiyo tallaalka dadka ku sugan adduunka ayaa hadda qaadanaya tallaalka covid sagaaliyo toban waxaynu ku howlan yihiin joojinta faafidda xanuunkan waxaan ugu baaqaynaa dhammaan bulshadana soomaaliyeed inay taageeraan qaadashada tallaalka covid sagaaliyo toban laakiin ha ilaawin tallaabooyinka aad naftaada iyo qoyskaaga aad kaga ilaalin karto cudurka covid sagaaliyo toban dhaqo gacmahaaga si joogto ah xidho afxirka ugu yaraan laba mitir u jirso dadka kale haddaad xanuun isku aragtana joog gurigaaga fariintan waxaa kuu soo gudbinaysa wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya
fariimaha wacyigelinta raadiyaha kow ma ogtahay in ku dhow nus milyan qof ay adkaysi u yeesheen daawooyinka qaaxada lagu daaweeyo sanadkii lasoo dhaafay laba kun sagaal iyo toban oo keliya taas oo keentay in dunida ay weyso nus milyanka kor ku xusan daawo qaaxo kale oo lagu daaweeyo cudurka qaaxada waxa uu adkaysi u yeeshay daawooyinka lagu daaweynayo taasoo halis ku ah caafimaadka bulshaweynta adduunka labo naftaada iyo tan qoyskaagaba waad ka badbaadin kartaa qaaxada marka aad si hagaagsan u qaadato daawooyinka qaaxada haddaba samey arrimahan soo socda intaadan qaadan daawada qaaxada la tasho dhakhtar takhasus u leh si uu kugu qoro daawada baaritaanka kadib ku qaado daawooyinka qaaxada wakhtigooda adigoo raacaya talada dhakhtarka ku qaada daawada muddadii loogu talagalay adigoo aan kala goynin saddex duumadu waxay leedahay halis caafimaad oo daran oo keeni karta dhimasho haddaba waxaa laga maarmaan ah in si dhammaystiran loo qaato daawooyinka duumada iyadoo la raacayo talada dhakhtarka gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban afar joogteen la-aanta ama si qaldan u qaadashada daawooyinka cudurka h i v ga waxay keenaysaa in cudurka h i v ga la daaweyn kari waayo sidaa darteed qaado daawooyinka h i v ga iyadoo aan marnaba ha kadlagelinaynin wakhtigii loogu talagalay inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban shan waxaa waddankeena farakulu ku haya in si qaldan loo isticmaalo daawooyinka jeermis dilayaasha ah taasoo halis caafimaada ku keentay bulshaweynta soomaaliyeed haddaba aan u midowna ka hortaga si qaldan u isticmaalka daawooyinka jeermisdilayaasha ah marna ha isticmaalin daawo jeermisdila oo qof kale loo qoray kana fogow inaad qaadato daawooyinka jeermisdilayaasha ah ayadoon dhakhtar kuu qorin lix isticmaal xumida iyo badsashada qalajiyaasha antibiyootikadu waxay khatar ku tahay caafimaadkaaga gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban ogsoonow jeermis walba waxa uu leeyahay daawo u gaar ah waa inaad mar walba dhakhtar la tashataa inta aadan qaadan daawooyinka antibiyootikada fariintan waxaa kuu soo gudbisay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya
bdhexe barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraadi hadalsina magaalada muqdisho ayayna soo gaaraan saaxiibyaal isla wararka arrimaha doorashada aan kugu jirnahay xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa loogu baaqayaa in markaas ay doortaan musharaxa markaasi ama hogaamiyaha ugu habboon ee afar sane ee soo socota dalka ka samatixmin kara dhibaatooyin kala duwan ee markaas dalka wajahayo xaaladaha amniga iyo dhanka abaaraha doctor cali sheikh waxa uu ka mid yahay marka aqoon-yahanada soomaaliyeed wuxuuna markaa ugu baaqay xildhibaanada inay la yimaadaan aragti dheer islamarkaana ka fogadaan wax walba oo laaluusha siduu hadal ku dhigay
fariin ku socota baarlamaanka sida dadban ku yimid waxaa run ahaan xubnaha baarlamaanka ummadda soomaalida caalamka oo dhan wuxuu ogyahay doorashooyinkeenna labaatankii sane u dambeysay say ku socdeen si fiican baa loo wada fahamsan yahay tan u dambeysana waaba magac khaara gaar baa loo sii bixiyayoo doorasho dadban ayaa laymid oo waa lasii qalloociyey awal horeba qallooc bay ku bilaabatay dhammaan marka waxaan ogsoonahay sida lagu yimid inaysan sax ahayn sidaa foosha xun ee run ahaan ay ku dhacday doorashadu waa ogsoontihiin inta dhib laga soo maray inta dhiig ku daadatay inta hoblaysu qaatay inta afxumo iyo ceeb ka dhacday inta hawl yaroon si dhib yar ku xallin karnay adduunka ina soo farageliyey inta mas-uuliyiintii salaami waayeen waa nasiib darre aada u weyn oo inagu dhacday bay ahayd oo intaan waan wada ogsoonnahay akhyaarta sharafta leh markaa run ahaan dib aan u fiirinno dadku waxaas soo dhacay oo dhan waxay ku abuureen niyo xumo xoog leh iyo rajo xumo xoog leh ku abuureen laakiin markii hadda labada aqal la doortay mas-uuliyiintoodii la doortay aqalka sare iyo aqalka hoose dadku way farxeen dadku ma ayna ku farxin keliya in mas-uuliyiin la doortay ee waxay ku farxeen inaan xabad laysu qaadanin oon gacanka hadal la gaadhin uuna dhiig cusub ku daadanin ramadaanka dhexdiisa oo maalmihii dadku ay tahajudka cibaadada ugu badan ku jireen oo weliba habeenadii ugu dambeeya tobanka dambe ee ramadaanka inuusan dhiig daadanin ayay dadku aad iyo aad run ahaan ugu farxeen waana wax lagu farxo oo ilaahay lagu mahadiyo dadka farixiisaas marka waxaa la rabaa in laga wada qayb gala ayaa la rabaa xildhibaanada marka maanta jooga oo lasoo baarlamaankan soo galay si kasta ood ku soo gasheen iyo dariiq khaldan oo kasta ood ku timaadeen haddana waxaad masilaysaan markaan baarlamaanka jooga waxaad masilaysaan ummadda soomaalida oo dhan baad masilaysaan waxaad marka meesha u fadhidaan reerkiinniina maaha shaksiinnana maahee si kastood ku timaadeen waa kursi maanta idinka uun la idiin soo gartay oo waxaad matilaysaan dadka oo dhan baad matilaysaan marka meesha waxaa la rabaa inaan meeshaa la khaldin ayaa la rabaa waxaad matilaysaan oo kale ummaddiinnii soomaaliyeed oo weli aan heshiinin oo kala adkaan weyday ma ayna heshiinina way kala adkaan weyday nin walba oo xoog badan wuxuu isku day inuu inta kala muquuniyo laakiin waa socon weyday markii la khasaaray boqolaal kun oo ruux wax dhintay iyo wax dhaawaca iyo wax dumay iyo guri iyo beer iyo wax walba waa la kharibay ayaa markii la kala adkaan waayay baa hoos loo degayoo waxaa nin walba tabartii ayuu intuu dareemay tabarxumadii iyo khasaarihii ayaa maaragtay ayaa run ahaan hubkii uu yaraaday maanta marka idinkii oo baarlamaanka ku jira oo masilaya ummadda soomaali ummaddiinnii oo weli aan ku heshiinin go-aan sax ah ma qaadanaa oo sida hadda south africa iyo ruwanda iyo meelo badan oo kale laga sameeyey sidaa ma yeelaayo ma iswada cafinaa oo go-aan aan laga daba hadli karin lama qaadanin maxkamado iyo qisaas iyo maaragtay nin walba xaqiisa in la mariyana lama gaarin saa daraaddeed waxa weeye waa meel weli aan sidii la rabay loo karkarinin weye meeshaasi waxaad marka matilaysaan ummad kale adkaan weyday laakiin hadda heshiisay oo guud ahaan yaan laysdilin ma kala adkaan karna yaan laysdilin ayay arintaasi ay ku soo dhammaatay ummadaasaad maanta matilaysaan waxaan aada ugu farxayaa markaan arko baarlamaanka dadka iskana fadhiya dadkii dadka soo dilay iyo kuwii la dilay dulmana tirsanaaya ninkan garab fadhiyaa inuu yahay ninkii isaga soo dilay oo magaaladiisii qaxiyey ayaa maanta wada sabcinaya oo isku mashruuca oo isu qoslaaya oo isku meel wada fadhiya waa wax aada loogu farxo waa inaan aada isu fahamno sheekada markii aad kala tagtaan aad ka sheekaynaysaan reer hebel baa reer hebel dilay hebel waa ninkiina dilay kolkaasa fadhidaana waa isla qoslaysaan waxaa marka la rabaa marka laysla fadhiiyo marka la kala maqan yahayba in laysla wada qoslaa la rabaa haddii marka fiiri dulmanahaas aan xal loo keenin oon la dhihin war dulmanoo waa dulmanayde wixii ku dulmiye iska cafi kii wax dilayna la dhihin waa la yska kaa cafinayaaye adiguna dadka xaqooda ictiraaf ma la heshiinin weli saa daraaddeed aqalka baarlamaanka ka sari iyo ka hoosaba mas-uuliyaddiinna ugu weyn run ahaan oo maanta la rabo waa ummadda in dib loo heshiisiiyo waa musaalaxo waa dib heshiisiin waa reconciliation oo dadka fiiri qalbigooda la isu raadiyo oo dadka xuquuqdii kollay lama soo wada celin karee in la yidhaahdo war ugu yaraan aan wax uun ku heshiino wixii dhacay wax sahlan ma uusan ahayn dariiqadaa marka laakiin maanta run ahaan la soo gaadhay oo labaatankaa sane ee uncarta laga soo bilaabo oo urada bulshada iyo reer jabuuti dadaal ay soo wadageliyeen oo kolkii dambe dadkii wax dilaya in ka midina ay nagala soo qayb gashay khayrlahasiiyo in ka midina wayba diideen laakiin aakhirkii waa lagu soo wada biirayo maanta dowladdii baa laga mid yahay waxaa la rabaa barnaamijka isaga in halkaa laga sii wado oo soomaali hadday kala adkaan weyda aan gacan dambe laysu qaadine la aado danteenna ma wada raadsanaa oo waajib ma wada qabsanaa mas-uuliyaddaa marka fiiri guud ahaan ina saaran haddaan haddaad tihiin gaar ahaan xildhibaanada maanta baarlamaanka soo galay oo dhaartay iyo haddii aan nahay bulshada inteeda kale waxaa la rabaa in lagaga dhabeeyo dib u heshiinta in lagaga dhabeeyo ayaa la rabaa marka loo yimaado waajibaadkiina idin saaran ee koobaad waa maxay khayr allah idin siiyo waajibaadka xildhibaanada saaran madaxweyne lasoo doorto shardiga koobaad ee madaxweynaha lagu soo dooran waa inuu yahay ruux aan dalkan dembi ka soo gelin wuxuu dilay wuxuu boobay wax kasta oo dembi a dalkan ka soo gelin waa in la yidhaahdo kani dembi uu ka soo gala aduu istiraahdo ruuxu lo is yidhaahdo ninkaan dooranayo waa nin aan dalka dembi ka soo gelin qodobka labaad ee muhiimka ah shardiga labaad waa inuu yahay ruux awood u leh inuu dalkan hogaamiyo qodobka saddexaad haddii xataa dhammaan inta maanta tartamaysaa ay kulli dad fiican noqdaan ood kolkaad aragto aad tiraa kan waaba dad wada wanaagsan haddana markii aad isbarbar dhigto ninka ugu sarreeya uun adu inaad sawdkaaga siiso ood intaa ilaahay ugu dhowaato ayaa la rabaa waxaa run ahaan eeyaab leh marka doorashada ugu horeysa waa madaxweynaha lasoo dooranayo waxaad ku dhaarateen ilaahay in laga cabsadaa la rabaa waxaad ku dhaarateen dhammaantiin waxaad ku dhaarateen inaad kitaabka ilaahayna aada fulinaysaan distoorka kitaabkaa kasoo dhexbaxayna aada fulinaysaan danta guud ee ummaddana aada fulinaysaan sidaasaa la rabaa inaad inaad tihiin ood ogolaataan oo saa ku fulinaysaan laakiin sidii loo joogaybaa waxaad timid laaluush dhaar la yidhaahdo inaad sawdka isiinayso lacag baan ku siine ii samee ha markaasaad dhaar labaad haddana gashay labada dhaarood marka in la kala daayaa laysku ogyahay oo dhaartaa hore maxaa dhaarta loo maray haddaan laga dhabaynaynin taa hore asal bay ahayd laakiin tan dambe adiga ayaa si qalada u galay haddii marka aad qalad kaa gasho adigu inaadan gelin baan kaa rajaynaynaa laakiin haddaad qalad kaa gasho waxaa lagaa rabaa adiga inaad intaa iswaansato markaa sanduuqaa tagto oo arintu baynaka wa bayna allaahi ay tahay inaad tidhahdo ilaahayow been baan sheegay laakiin waan ka tooba keenay hebel baa aniga ila fiican oo hebelkii kula fiicnaa aad sawdka siiso ayaa lagaa rabaa toobaduna way furan tahayoo ruux kasta oo maaragtay khaasatan waxaad dhaarateen waxaad dhaarateen habeen yaab leh oo leylatulqadarka habeenka dadka culimmadu badana ay leeyihin toddobiyo labaatanka laakiin tobanka dambuu nabigu yidhi ha laga raadiyo habeen khataraad dhaarateen dhaartaa haddaad khilaaftaanna ilaahay inuu idin ciqaabayo waa la hubaa shakiisu idinka gelin inkastoy dhaqan xuman tahay dhaar aan laga dhabaynaynin oo dalkeenna rogtay in laga daayo ama dhihila anuu habanla iska dhaafa ama dhihi lahaa dhaartaasoo kol haddaan lagaga dhabaynaynin oo ruuxintu iska dhaartay isagoo qosli haddana uu khilaafayo distoorkii iyo islaamkii iyo dantii guud waxaan warkayga kaga baxayaa idinkoo dhammaantiin ku mahadsan oo soomaali mathilaya oo qabaa'il islaaya mathilaya oo dal cadowgu uu rabo inuu kala qaqaybsado mathilaya oo dal abaar iyo baahi mathilaya lacagaha ummadda yaan la khayaanin ummaddana danteeda ha laga shaqeeyo sidaasuu marka ilaahayna idinku naxariisanayaa sidaasaana dad ummad hogaamiya aad ku noqonaysaan dhallinyarada baarlamaanka soo gashana waxaan leeyahay idinku si gaar ahaana waa gaar ahaan dadkii waxbartay si gaar ahaana waxaa la idinka rabaa waajibaadkiinna inaad aada u sii xoojisaan oo mustaqbalka lasoo dhumiyana waa kiinnii ka carruurtiinnana wuu sii dhumayaa haddaad dowla sax dhisi waydaan oo cadaalad iyo tartan aad geli waydaan saa daraaddeed waxaa laydinka rabaa khayr lah idin siiyo hawsha inaad si fiican aad u qabataan aad iyo aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiis xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar maango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku khafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar maango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarketyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkadu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafaarintaas dheeryana telefoon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex sideetan qamar maango gacantaada ku qaado
i b s bank waa bangi aad u ballaaran oo shirta qaaran adduunka ay aqoonsan yihiin oo asaanta uu ka shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn i b s bank intaasoo qorama ahan adeegyada aad ka helayso i b s bank iminka waxay soo kordhiyeen dalmar wall elite mastercard haddaad aasiya joogta eeshiya aad u socdaasho ama yurub eeriyadeedii oroba aad dhex marayso ama ameerika aad u safrayso halkaad joogta adduunka adigoon bangi aadin dalmar wall elite mastercard akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee iminka kaale u doono i b s bank dalmar iled mastercar waxaa ku isticmaali kartaa boqol konton iyo afar wadan iyo in ka badan afar boqol iyo konton magaalo oo caalamka ah sidoo kale eraboorada caalamiga ah adiga iyo qofka kula socdaba waxaad qaybta v i b lonch aad ku helaysaan si frii ah dalmar ilid mastercard waxaad uga maarmi doontaa inaad tagto bangi wuxuuna kuu fududayn doonaa ganacsigaaga goob kastood ka joogta dunida waxaa kale oo aad ka heli kartaa i b s bank deemar mastercard oo loogu talagalay haweenka adigoo heli doona dhiskoon boqolkiiba labaatan ah waxaadna ka helaysaa ganacsiyada bahwadaagta la ah i b s bank kulmihii mastercard waxaa loogu talagalay galay ardada waxbarata kaafiya mastercard waxaa loogu talagalay ganacsatada kuwa yaryar iyo kuwa heerka dhexa ah adeega 3d secure oo kugu soo dhici doona mobilka ama emailka waxaa kale oo i b s bank aad ka helaysaa mobile bank iyo online bank i b s bank kala xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda
ama taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriganimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliyey waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeegga dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahas faa'iida waa ka buuxda sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadood ah yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited data internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel wato qof ugu dambayntii ku shubaha shan iyo toban doolar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhammays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afargees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'idaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhammays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddo ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
xadmiiska igu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirtay axaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsa muggaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shubo labaatan iyo shan senti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal doolare bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marnaba waxba kaa dhammaanaynin somtel rayn badana cabdulla ku shubo shan dollar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomaalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaame uga shuba idahab adigoo garaacaya code numberka xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo idahab reseller xidig saddex boqol afar gees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan code numberka xidig labo eber labo afar gees hadal oo hadaali
agaag saxiibayaal qaybihii gabagabada barnaamijka ayaan kusii shaqeynaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka waa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka iyo ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare cabdulaahi cumar abshiro iyo soo kanta senator cali ibraahim shacbaan ayaa maanta goobjoogka ahaa guddoonka ah kulankoodii ugu horreey ay yeesheen ee qabanqaabada madaxweynaha waxay markaa halkaas ay ka sheegay in shaqo culus ay hortaalo isla markaana muhiim ay tahay in waqtigii dhinacyadu loo qabtay ama markaa ay kusoo gebagabeeyaan doorashada
lawada socoteenba xajadaheena koowaad wuxuu ahaa doorashada guddiga iyo jadwalka madaxweynaha jumhuuriyadda federaalk soomaaliya doorashadiisa ilaahay waa nagu noo fududeeyey doorashadaani si wanaagsanna ilahay waa noogu qabtay mahaddaas ilaahay baa iskale labada guddoomiye guddoomiye senator cabdiqani geelle maxamed iyo guddoomiye ku-xigeenka maxamed kerow maxamed iyo guddiga dhammaanba waxaad intaa la howl culus adinkoo isku duuban waa laba jeera mas-uuliyadda idin saarantaa mas-uuliyaddii koowaad ee xasaanadda iyo middaan hadda maanta idinla dhiibin marka waxaa idinlagu sugaya waxaa waye ummadda soomaaliyeedna idinka sugayso sidii aad jadwalkaas aada wanaagsan aad usoo qaban lahaydeen iyo doorashadii aad intaa u hagaajin lahaydeen oo ummadda soomaaliyeed wax ay ku qanci karta oo cadaalad ah aada ugu shaqayn lahaydeen marka shirkayna maanta intaasu ku saabsanaa waana noo xiran yahay waana sii wada shaqaynayna insha allah waa idin garab taaganahay barkaatu salaan kadib aniga iyo guddoomiyaha waxaan goobjoog ka ahayn doorashadii maanta ay qabsadeen guddiga doorashada isku dhafka ee labada aqal doorasho waxay ahayd oo si cadaalada oo xaqa ku dhacday sidaad u jeedaanna waxaa guuleystay gudoomiyaha waxaa noqday senator cabdiqani gudoomiye ku-xigeenkana waxaa noqday xildhibaan maxamed kerow labadii aqalna way ka kala yimaadeen ilaah waa nagu aadiyey gudoomiyaha waa aqalka saro ka socday gudoomiye ku-xigeenkana golaha shacabka gudoomiye ku-xigeenka guuleystana doorashadii waa ujeedeenoo dhowr wareegay gashay intaas waxaan ugu dul qaadanaynay inay si cadaalada ku kala baxaan marka waxaa noo taalla howl aada u xooggan maalmaha inay soo aadan ee guddiga u taallo waxaan rabnaa guddiga inay xafiisyadoodii ay ku shaqeyn lahaay diyaarsadaan waaba u diyaarsiyin xogayaashaa diyaariyey Me- dhammaan xildhibaanadii senatarada waxaan ka rabnaa in la wada joogo la wada shaqeeyo habeenay maalin la shaqeeyo si waddankan aan madaxweyne jamhuuriyadda federaalk soomaaliya aan u dooranno Een, een, taasaa m- shaqadeena koowaad ee tahay waxaan fariin idinkaga wadaa guddoomiyaha golaha shacabka ee, guddoomiye sheekh aadan madoobe wuxuu yiri doorashada markay dhammaato ee, dhammaan guddiga iyo guddoonkiisaba ee, waxaan rabaa inay ii yimaadaan hotel naag hotelka uu degan yahay si shaqada ee, uu dardaaranka meesha ugu bilowdo Ee, guddoomiyaha aqalka sarena sidoo kale isagana waa arki doontiin laakiin hadda fariintaasaa idin wadaa inaan is wada raacno oo shaqadeennaba aan bilaw annaga iyo xogayaasha kulli shaqadan qabanno guddoomiyaha ali shacbaan waa diyaar isagana waan raaca taasa fariinay ahayd marka waxaan idinka rabaa inaad shaqadii aad shalay nalii doortay maantana aad guddoon u doorateen inaad si dhab ah uga soo baxdaan annagana garabaan idinku siinaynaa si aan eh, u helno eh, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee tobanaad
dhinaca kalena saaxiibayaal maamulka hirshabelle ayaa si kul uga hadlay weerarkii al-shabaab ay ka fuleen deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe madaxtooyada hirshabelle war ka soo baxay ayaana si kula looga hadlay arrintaas islamarkaana al-shabaab waxay maamulka ku eedeeyeen inay dhibaatooyin u geysan dadkii shacabka iyo ciidamadii howlgalka midooda afrika ee amisom imanka admis la magac baxay ee marka ayaguna waxyeeladii ugu badnaa halka ay kasoo gaareen war-saxaafaad ka soo baxay madaxtooyada hirshabelle waxaa lagu cambaariyey weerarkii ciidanka admis lagu laayay ee ka dhacay ceelbarafkaas oo geystay khasaaro ba- aad u badan oo isugu jira dhimashii dhaawac hirshabelle ayaa sheegtay inay ka xun tahay aan xanuunka la qaybsanayso ehelada dadkii shacabka ah u waxyeeloobay weerarkii al-shabaab isagoona iyagoo markaa tacsi u diray dowladda iyo shacabka burundi oo ay weerarka ugu dhinteen askar fara badan oo admis ka tirsan hirshabelle waxa ay burundi ugu tacsiinaysaa geridii tirada badneed ee markaa ciidamada qaybta ka ah admis ee soomaaliya u yimid inay ka gacansiyaan nabadeynta soomaaliya ayaa lagu yiri wararka ka soo baxay hirshabelle maamulka al-shabaab ayaa shaacisay in weerarka uu ku bilowday qaraxyo ismidaabin ah ciidanka burundi ay ugu dileen in ka badan ama garaam boqol toddobaatan iyo saddex askar halka tobannaan kale oo askar ay dhaawacyo gaarsiiyeen waana markii dambe halkaasi iskaga baxay ciidankii admiska ahaa inkastoo burundi dhankooda war ay soo saareen ku sheegeen in weeraraan soddon askari halkaasi loogu dilay eh, tobanaan kale oo askarta ka tirsanna halkaa dhaawac ay ka soo gaareen dhinaca kale haddii aan aadan somalilan ee xubno ka tirsan xisbiga wadani ee somalilan ayaa markaas waxay booqdeen xas- eh, xisbiyada ku yaalla ama xabsiyada ku yaalla magaalada hargeysa oo dhowaan ugu xiray saxafiyiin markaa ka hadlayday arrimaha ku saabsan dabkii suuqa waayeen ka kacay ee magaalada hargeysa xubnahan oo si kol uga hadlay xiriga wariyaashaas ayaa madaxweynaha maamulka somalilan muuse biix cabdi waxay ku eedeeyeen in caburin weyn ay ku hayaan saxaafadda qeybeeda kala duwan
xaqiiqada meesha taalla waxa weeye arto alxamdulilah ciidamadaasi ciidamada haya iyo asluubta iyo jeelkaba aad iyo aad bay uga mahad sheegteen Eh, caafimaadkooduna waa fiican yahay En, dee dadkoodii bay la joogaan oo dhibaato ma qabaan laakiin en, em, waxa loo haystay iyo xadhigga ay xidhan yihiin waa fariin En, eh, badi idinkaydu ku socota Eh, badi inta kale ee hadasha ku socota Eh, ujeeddadeeduna ay tahay in dadka lagu caburiyo in dadka eh, maxaan ku dhahdaa lagu dilo hankooda lagu dilo in dadka eh, ay cabsadaan Eh, taariikhda waxaynu ognahay inaanay xadhigu ahayn xal shaqeeyo oo dadka cabsi geliya hadday cidi intay cid xidho ciddaa ay xidhay ay ku cabsanayso dabadeetana sida ciddaasi ay doonaysa ay noqonayso siyaad barre noqon layd digtaytaradii iyo kala taliyayaashii dunidan soo maray ayay noqon layd kow markaa horta waxaan idin odhanayaa haddaad saxaafadda tihiin saaxiibadin ha ilaabina waa inaanay warkoodu headlineka iyo miidiyaha waa inaanu warkoodu ka bixin waayo sababtoo ah eh, en- en- annagu sidan u aragno eh, eh, waxa ay ku xidhan yihiin eh, eh, maxaan ku dhahdaa wixii ay xaqa u lahaayeen Eh, war ay baahiyeen bay ku xidhan yihiin waryuhu meesha uu taagan eh, haddii uu meel war ka dhacaya arko waa shaqadiisa iyo xirfadiisa inuu doonto halkaasi halkay doonta ha ahaatee marka hartu idinka waxaa laydinka rabaa saaxiibadiin sida ugu hiilin kartaan waxa weeye in warkoodii maalin walba uu ku jiro oo aanu warkoodii ka bixin oo aanu suuqa ka bixin waa la yaqaanaa xukuumadaha sakaraadka ah ee sii dhimanaya waa waa xarbigii sakaraatelmowdka ayaa xukuumadda kulmiyahaya wakhtigeedii baa dhammaaday way tegaysaa cod baynu ku bedelaynaa laakiin tiise waxaa laydinka baahan yahay oo oo- oo laydinka rabaa haddaa saxaafaddii tihiin inta ay taasi imanayso in cagaha aydun eh, dhulka eh, ku xejisaan waxa runtii wax laga xumaadaa en- en- in maanta en, xeerka ciqaabta guud ee lagu xukumayaa uu yahay xeerarkii dowladdiisa aad barre ay isticmaali jirtay waan ceeb in saxafiyiinteennii maanta la idhahdo waxaa lagu xukumayaa xeer dowladdiisa aad barre ay isticmaali jirtay dadku waxay isweydiinayaan markaa maxaynu diidnayba marka hore ilaan ashkhaas maynaan diidina nidaam maamul oo xukun baynu diidnay haddii dadkii la ciqaabayo oo xeerarkii weliba si aad barre isticmaalaya lagu ciqaabayo lagu xidhayo maxaynu diidnay ayaa ayaa su-aasha imanaysaa su-aasha kale waxyaabahaan maqlana waxaa ka mid ah waxaa la leeyahay m m t v ruqsad ma haysto oo m m t v cashuur buu bixiyaa m m t v xafiisyuu leeyahy intaasuu shaqaynayey sanad guuradiisii baanu ka qayb gallay koowaad wasiirradii oo dhan baa joogay markaasay wasiirradu waxay iska wada dabamarayeen oo mid waliba u lahaa ammaanta e, e, ay ammaanayaan hadalkoodii uu duuban yahay ama m m t v ammaanayaan shaqada uu bulshada ku haya u ammaanayaan ma maalinta m m t v war aanay xukuumaddu jeclayn u baahiyo ayay ayuu noqonayaa e, e, t v aan ruqsad haysan oo aan sharci ahayn waxaa kaloo isweydiintu ay noqonaysaa oo oo ah arrin maxkamadda hortaalla run ahaantii muwaadin xaq leh oo oo maxaan ku dhahdaa reer somalilanna oo dariiqii sharci oo dhan maray maxaaba marka horeba loogu diidi karaaba in ruqsad la siiyo maxkamadooduna kolley sida looyaradu noo sheegeen sagaalka bishaa la keenayaa inkastoon ka xumahay in aan maxakamad la geenin horgeyntii la geyn lahaa eh, marka loo soo jarayo rumaanka ay xaqa u lahaayeen inaan la geynin oo ay ahayd eh, sharcigu in la geeyo toddobadii labaatankii bisha ay ahayd in la geeyo oo in la hadda la geyn haddana sida naloo sheegay gungaadhkii dacwadda inay bilaabmayso eh, xilligaa xisbi ahaanna aanu danaynayno aanaanu aragna in ay somalilan bermadow ku tahay xurriyatulqowlka iyo saxaafadda in la caburiyo oo ay ahaydna markii horeba in dacwaddani aanay ahayn mid ciqaaba ay ahayd waxa weeyaan mid madaniya
guud ahaana barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacadaad ah dalsina magaalada muqdisho qaybtan dhegeysta caawa wanaaginta barnaamijkan kiisa intaa ku kulmi doona sidaas iyo nabadgelyo